maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray xeer lagu mideynayo shirkadaha korontada ee ka howlgala caasimada dalka mideynta adeega korontada ee caasimada ayaa sahli doona inuu yaraado khasaaraha ka dhasha korontada afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa warbaahinta ugu akhriyay xeerkan ku socoto shirkadaha bixiya adeega korontada ee ka howlgala magaalada muqdisho og agaasimaha waaxda korontada iyo soolarka dowlada hoose xamar garyaqaanka maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose xamar agaasimaha guud ee howlaha guud xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo mideynta shirkadaha korontada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga korontada dalka ee namber laba soona baxay sideeda maars laba kun labaatan iyo saddex markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labaiyo tobankii bisha labaad sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee namber boqol lix iyo toban soona baxay lixda bish sideedaad laba kun saddex iyo toban markuu tixgeliyey marxaladda ay ku sugan tahay korontada magaalada muqdisho oo haddii aan si deg dega wax loogu qabanin ka dhalan karta halis dhanka badqabka bulshada ah markuu garwaaqsaday waajibaadka shaqo ee maamulka ee dhanka badqabka bulshada wuxuu soo saaray go-aankan qodobka koowaad laga bilaabo maalinta go-aankan la saxiixo waxaa la mideeyey wada shaqaynta shirkadaha bixiya adeega korontada ee ka howlgala magaalada muqdisho qodobka labaad sida ku cad qodobka sagaalaad farqadiisa saddex iyo tobanaad ee sharciga namber lix soona baxay labaiyo tobankii bisha labaad ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii ee lagu maamulo gobolada iyo degmooyinka dalka waxaa waajibaadka dowladda hoose ka mid a dhismaha iyo horumarinta howlaha korontada magaalooyinka sidaasi daraaddeed maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar iyagoo waajibaadkaasi fulinaya waxaa la farayaa shirkadaha korontada ee ka shaqeeya magaalada muqdisho inay mideeyaan shaqooyinka adeega korontada ay qabtaan qodobka saddexaad si waafaqsan qodobka lixdan iyo afaraad sharciga namber laba soona baxay sideedda bish saddexaad laba kun labaatan iyo saddex iyo qodobka shan iyo tobanaad ee sharciga namber boqol lix iyo toban soona baxay lixda bish sideedaad laba kun saddex iyo toban dhammaan howlaha laga fulinayo goobaha korontada waa in loo sameeyaa qaab lagu yareynayo khataraha korontada badqabka shaqaalaha korontada iyo dadweynaha adeeg bixiyaasha korontada waa inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka macquulka ah ee lagu ilaalinayo hantida shacabka shirkadaha korontada waxaa la farayaa in shilalka waaweyn ee saameynta ku leh caafimaadka iyo badqabka dadweynaha ama hantida guud iyo tan gaarka ah inay kusoo wargeliyaan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale uuna saxiixay xeerkan ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinkii dambe ay soo badanayeen khasaaraha ka dhasha korontada